sida aad warkaba ku maqlayseenba ciidamada dowladda soomaaliya kuwa amisom ayaa qabsaday degmada wellaweyn ee gobolka shabeellada hoose wellaweyn waxay sagaashan kilomitr dhinaca galbeed ka xigtaa muqdisho waxayna u dhowdahay garoonkii hore ciidamada cirka ee soomaaliya ee belidoogle aan dhehe qabsashada wellaweyn ayaa imanaysa dhowr maalmoodun kadib markii ciidamada dowladdu ay si buuxda ula wareegeen magaalada kismaayo saynab abuukar ayaa warbixinta nooga soo dirtay muqdisho hafayeenka ciidamada amisom korneyl cali aadan xaamud oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay in ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ay saakay si rasmi a ula wareegeen degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose kadib markii ay halkaasi isaga baxeen habeennimadii xalay xarakada al-shabaab saaka ooy bishii toddoba tahay oktoobar dhaqdhaqaaqii shalay bilaabmay waxaa lagu qabsaday annagoo adeegsanaynaa hadday shalay yakuna adeegsanayna iminka annaka adeegsano ciidamada soomaaliyeed ciidamada soomaaliyeed hambalyo iyo wallaahi faanfaan badan ayaan u jeedinaynaa howlihii ay nala galeen waxaan ku qabsanay magaalada wallaweyn la yidhaahdo ciidamada dowladda ayaa xalay ku hoyday bannaanka magaalada ka hor inta aysan gudaha u gelin wallaweyn waxaana la sheegay inuusan wax dagaal ah dhicin la wareegitaanka degmada sida ay v o a u xaqiijiyeen dadka deegaanka afhayeenka amisom waxa uu sheegay in qabsashada magaalada ay ka dhigan tahay meel istaraatiiji u ah howlgalladooda gobolada dalka magaaladaasi qiimo gaara iyay noo leedahay qiimahaasi waxa weeyaan qiimo ammaanka horta ha u horeeyo iyadoo laba boqol iyo koob iyo toban kilomitr ayna sugayso inaan wadno haddana jidka marka la furo muqdisho iyo baydhaba wuxuu soo gudagalayaa howlgalkii dhammaan ku saabsanaa waddanka soomaaliyeed nabadgelyadiisa ee meelaha kale sida muqdisho beledweyn muqdisho kismaayo jidadkii sidaasi loo furi lahaa iyay ka mid tahay xarakada al-shabaab ayaa horay u lumiyey gacan ku-haynta magaalooyin dhowra oo ay ku jirto magaalada kismaayo inkastoo ay sheegeen in xeelo dagaal ay kaga baxeen gobolada badankood waxaana qabsashadan magaaladan ay ku soo aaday iyada oo shalay ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ay dhaqdhaqaaqyo ka sameeyeen gobolada shabeellada hoose saynab abuukar v o a muqdisho
maamulka gobolka hiiraan ayaa waxa uu ka hadlay dhacdo dhimasho sababtay oo shalay dhex martay ciidamada dowladda soomaaliya ee amniga gobolka iyo ciidamada ethoobiya askari ka tirsan ciidamada dowladda ayaa dhintay kadib markii ay rasaas ku fureen ciidamada etoobiya maamulka gobolka ayaa waxa uu sheegay in arrinkaasi qalad uu ku dhacay xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada beledweyn maamulka gobolka hiiraan ayaa maanta ka hadlay iskahorimaad dhimasho iyo dhaawac sababay oo ciidamada ethoobiya iyo kuwa dowladda gaar ahaan maamulka gobolka hiiraan ku dhex baray maalintii shalay magaalada beledweyne askari ka tirsan maamulka gobolka ayaa ku dhintay laba kalena waxaa ka soo gaartay dhaawac kadib markii askari ethoobiyan ah uu rasaas ku furay sida uu sheegay guddoomiye ku-xigeenka gobolka ee dhinaca ammaanka axmed cismaan cabdalla oo uu ku tilmaamay in dhacdadaasi ay ahayd mid si qalad ah u dhacday waxaana uu guddoomiye ku-xigeenka meesha ka saaray in ay jirto askari ethoobiyan ah oo dhacdadii shalay lagu dilay way jirtaa arrintaasu inay dhacday waana wax hadda ku talagal ma ahayn way isku qaldameen labada askar bendow baa jiray magaalada biyaha laga dhaansanayey marka si kedis oo dhakagacya wada ku dhacay waxaana waa iska biniaadamkana qalad ku dhici karaa oo malaa'ig ma aha marka qalad oo si indhakagacyo ah ku dhaco ahaa askari baa noogu dhintay laba askarna way ku dhaawacantay wax hadda dhibaato jira labadii wiiloo dhaawacantay waa la daaweeyey haddana way fiican yihiin ninkii dhintayna de waa askari dhintay labadooda dowladoodna way ka hadleen etoobiya waxaan ka ballanay qoyskii wiilka ka dhintay iyo heladiiba inaan la hadalno ayna waa ka raali garan bay ka bixiyeen dilalka dadka shacabka ah oy ciidamada ethoobiya ka geystaan magaalada beledweyne ayaa v o edu waxay wax ka weydiisay guddoomiye ku-xigeenka gobolka tallaabada ugu qorshaysan kan maamul ahaan inay ka qaadaan ciidanka ethoobiya meeshu cadow baa joogo wixii marka tuha dhacaan ama qarax dhaco ama dagaal ou dhaco waa la dhimanayaa dhimasho waa imaaneysaa laakiin ciidamada etoobiya si hadda ulakac ah ama ujeedo ah uma dilaan dadka soomaaliyeed waana kala hadalnay arrimahaas oo dhan waana ka ballanay saaki waxaana ka ballanay inaysan wixii haddii wax dhacaan qaraxa u dhaco kaleento inaysan wixii halkaasi ka dhaca qofkii ay qabtaan ay maamulka kusoo wareejiyaan in aysan si fudud ay waxba ugu dhicin qaladkii shalay dhacayna in ay ka xaaltamaan oo sharci ay mariyaan ninkii ninka dilaada uu xiran yahay annaga ka soomaalihan iyo ka ciidan etoobiyaanhan raallina aana ka ahayn annagana ayaan raalli kama ahayn ninkii hadda ninka dilina wuu xiran yahay qowskii iyo qaraabadii uu ku geeriyoodan waxaa leenahay sawir iyo maallaha ka siiyo inaan u tagno la hadalno qancinana waa ka wada hadalnay maxay wiilka askari u ahaa askari soomaalid u ahaa kan hadda uu qaladka ka dhacayna askari etoobiyaan u ahaa waxaan ka ballanay in la qanciyo qowska ilaa iyo xad intaan awoodno axmed cismaan cabdalla ayaa hadalkan waxa uu ka sheegay xaflad lagu taageeraya ra-iisul wasaaraha cusub ee uu shalay soo magacaabay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud dadka reer hiiraan ee ku nool gobolka hiiraan ee si weyn usoo dhoweeyeen annaga ka maamul ahaana sidoo kaleento waxaan leenahay ra-iisul wasaaraha cusub ee jamhuuriyadda soomaaliya waxaan leenahay kusoo dhowow gobolka hiiraan dadka reer hiiraan way kusoo dhoweeyeen waxaan leenahay gobolka hiiraan xaquuqdii uu ku lahaa dowladihii ka horeeyey waxaa xaquuq oo dalkan uu ku lahaa ay siin jireen malaha gobolka hiiraan wuxuu kaaga fadhiyaa xaquuqdii uu ku lahaa waxaana ku leenahay hambalyo waxaa sii kordhaya tirada dadka shacabka ah ee lagu dilay magaalada beledweyne tan iyo markii ay ciidamada ethoobiya iyo kuwa soomaaliya ay kala wareegeen gacan ku-haynta magaalada beledweyne ururka al-shabaab horaantii sanadkan xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne